waxaa weli taagan khilaaf sannado ka hor soo bilowday oo u dhexeeya dowladaha imaaraadka carabta iyo jabuuti salkana ku hayaha cidda maamulaysa dekeda dooraale ee ku taala duleedka caasimadda jabuuti xukuumadda ismaaciil cumar geelleh ayaa labada kun sideed iyo tobankii diiday inay shirkadda d b wall ee ay iska leedahay dowladda imaaraadka sii maamusho dekedan kadib markii ay buriyeen heshiis konton sano soconayay oo ay la galeen tan iyo xilligaas waxaa taagnaa khilaaf ka dhashay dekedan wuxuuna ismaaciil cumar geelleh oo la hadlay warbaahinta the africa report imaaraadka carabta ku eedeeyey inay dhulkooda ka wadaan gumaysi dhaqaale arrintan ayaa dadka qaar ku tilmaamayaan in imaaraadku uga gol leeyahay la wareegitaanka kaabayaasha dhaqaale ee dhulka uu ka arrimiyo maamulkaasi dowladda imaaraadka ee uu hogaamiyo maxamed bin zayd al nahyaan ayaa waxaa lagu eedeeyaa inay qayb ka yihiin waa adeegayaasha danaha reer galbeedka ee waddamada muslimiinta waxaana si ay u xaqiijiyaan ahdaaftoodaasi ay calooshood u shaqaystayaal ku samaysteen dhulalka muslimiinta iyagoo sidoo kale xiriiro dhowla leh madaxda dhulalkaasi oo ay ku jiraan kuwa dowladda federaalka marka laga yimaado isqabqabsiga u dhexeeya ismaaciil cumar geelle iyo hogaanka imaaraadka carabta ayaa geesta kale aqoon-yahanada ku talinayaan in laga digtoonaado dhagaraha imaaraadka islamarkaana ka ilaashadaan dhulalkooda oo bartilmaameedka koowaad ugu jira dowladdan ku howlan sidii ay u guran lahayd kheyraadka uu hodanka ku yahay dhulkan soomaaliya